maamulka isbitaalka eliyan iyo duqa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan nader tabax maalin ayaa si wada jir ah xariga ugu jaray isbitaalka eliyan oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada beledweyne maamulaha isbitaalka eliyan ee magaalada beledweyne cabdiwahaab cabdulaahi cilmi ayaa ka warbixiyey adeegyada uu bulshada u qaban doono isbitaalkani munaasabadan furitaanka isbitaalka ciliyiin ilaahay subxaana wa tacaalan waxaan ka baryaynaa inuu nooga dhigo furitaan barakaysan guud ahaan caafimaadku waan isla ognahay waa waxa ugu muhiimsan ee qofka bini aadamku uu haysto inta badanna marka la fiiriyo waa gaar ahaan waayadan dambe meelaha ugu badan ee qarashka dadka soomaaliyeed uga baxa weeye haba u badnaadaan dadka dalka aan wax looga qaban karin dibaddaas la aado haddana ay soo noqdaan iyaga oo caafimaadkiinu aan dhammaystirnayn qarashaad tiro badan oo ka baxay qolo waliba waxay isku daydaa markaa inta wax fahamsan inay baahidaas wax ka qabato ciliyiin iyadoo taa niyadda ku hayso ayaa waxaan go'aansannay magaalada beledweyne kadib daraaso aan samaynaynay muddo iyo dhakhaatiirta inta joogta oon xiriir dhow leenahay in adeegan isbitaalka halkan la keeno isagoo aan qabyo ahayn loo soo tafaxaytay rabno inuu xalliyo mashaakil aan isleenahay way mudan yihiin dadka shacabka reer beledweyne inay meeshooda ku helaan dhinaca kale duqa magaalada beledweyne nader tabaax maalin iyo mas-uuliyiintii kale ka qayb galay xarijarka isbitaalkan laga hirgeliyey magaalada beledweyne ayaa soo dhaweeyey isbitaalkani waxayna sheegeen in isbitaalkani uu qayb ka yahay isbitaalada kale ee ku yaala magaalada islamarkaana uu u adeegi doono bulshada nugul waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo furitaanka isbitaal weyn oo aan isleeyahay runtii waa looga baahnaa magaaladan beledweyne oo aan weliba ka warhayo qaliinada xalay iyo intii ka horreysay lagu sameynayay laga gaari waayo furitaankiisa baahi loo qabo daraaddeed aad ayaan ugu faraxsanahay magaaladan beledweyne waa magaalo aada u weyn waa magaalo sidii xaaji cismaan uu sheegay ka hartay sideedii gobol ee soomaaliya marka waxaan isleeyahay waa isbitaal waqtigii loo baahnaa yimid mar aan is aragnay dhakhaatiir xamar joogto oo waaweyn waxay ugu raadeen lacagta ugu badan waxaan ka helnaa dadka ka yimaado beledweyne maanta magaalada beledweyne laga daah furayo isbitaal weyn caalami ah isbitaal ciliyiin waxaan leenahay magaalada beledweyne oo maanta maamul iyo ganacsato iyo culmaaudiin iyo bulshadii oo dhan ay u dhan yihiin inay galabta diyaar u yihiin inay ka qayb galaan furitaanka isbitaalka ciliyiin aad baan arrintaas ugu faraxsannahay waxaana leeyahay hambalyo ku soo dhowaada magaalada beledweyne
waxqabadkiisaan kula shaqayn doonaa si magaaladan wuxuu keeno hadda noo sharaxay ustaadka ka horreeyey waxaan u malaynaa dadka baahi ay u qabaan laba walxaadaa baahi loo qabaa magaaladan beledweyne weliba waxbarashada iyo caafimaadka aad aan u soo dhowaynaynaa aad aanan u mahad celinaynaa waxaa weeye horumarku maalin keliya ma samaysmo waa wax maaragtay tajriijaya marba mar uun xarig jarka xarunta caafimaadka waxaa ka qayb galay maamulka isbitaalka duqa magaalada beledweyne bahda waxbarashada ganacsato aqoon-yahano bahda dhakhaatiirta gobolka iyo marti sharaf kala duwan